بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين باب باب التوبة هذا باب باب واي التوبة التوبة باب كيد واي وqaala culamaau qaala culamadu waxay yidhahdeen adtawbatu tawbada oo dembiga qofka uu ka tawbo keeno waajibatun waajib waayo min kulli dembin dembi kasta ee qofka bini aadamka ah ee muslimka ou galo inuu ka tawbo keeno waajib waayo marka tawbada oo dembiga laga tawbo keenayo dembigu laba noocow noqonaa fa in kaanat ilmacsiyatu macsiyadaas qofka ou galay ee uu ilaahay ku caasiya hadday tahay bayna alcabdi wa bayna allaahi ilaahay iyo addoonka keliya mid ku sinan hadday tahay tacaalaa oo laa tatacallaqu aan ku tacalluqin ama aan ku saabsanayn bixaqi aadamiyin qof aadamiya ousan waxba ku lahaynoo ilaahay iyo addoonkan dambaabay keliya ay tahay falahaa waxaa u sugnaaday halaathatu shuruudin saddex shardi ayay leedahay saddex shardi qofka haddou isagu dambaabay ilaahay keliya dembi ka galay saddex shardiyaa laga rabaa axaduhaa midka uga horeeyo an yuqlica inuu ka go-o can ilmacsiyati dembigaas ou galay qofka horta inuu ka go-o dembigii ou galay waa inuu ka go-a wathaani midka labaadna an yandama inuu kaka shallaayo calaa ficlihaa ficilkaas dembiga ou galay inay qofka la xumaado ka shallaayo wathaaliu midka saddexaad waxaa waaye an yaczima qofka inuu goosto an laa yacuuda inaanu u naqanin ilayhaa abadan dembigaas inuusan mar dambe u naqanayna waa in u goostaa fa in fuqida haddii la waayo axadu thalaathati saddexdan aan soo sheegnay mid kamid a haddou la maqan yahay lam tasix tawbatuhu tawbadiis ma ansaxayso marka haddaan meeshaas keliya ku joogsanay waxaan ahnay qofka haddou ilaahay dembi ka galay ee asagay ilaahay iskeliya ay tahay saddexdan shardi ayaa layska rabaa korta marka uga horeysa qofka inuu dembiga ka go- qofka haddou ka tooba keenayo shay dembiya dembiga isagoo waaga la macaan waa ka tooba keenaa beenay noqonayn maxaa yeele qofkaan been uu sheegi jiray beentii waa la fiican tahay waa ka tooba keena hadduu yidhaahdo toobadaas ma ansaxayso qofkaanu khamra u cabi jiray khamradii uu cabaayay hadduu yidhahdo waa ka tooba keenaa ee markau isha u jeedaba kamri ka dabagediya u leeyahay kamrigaas waa fiican taha haddana waa kasii tooba keenaa ma ansaxayso waxaa la rabaa kamradii horta inuu ka go- maxaa yeele isagoo waaga khamradii cabaa ee afkiisa ku jirto ama uu beenta hadda sheegaayo waa tooba keena dawra toobadaas marka cayaaray naqani waxaa kaloo lamid a inay ou ka shallaayo ihaa xumaantan maxaa ii geystay maxaa yeele ciqaab ilaahay ayay ii keeni kartaa laakiin qofka hadduu yidhaahdo macnaha dembigii khamriga waa iska dhaafay laakiin waa macnaay waa macaanaa jaray waa ila macaanya macnaha qofkii waaga inuu xumaanti sameeyo weli ay la fiican tahay waxba kuma usan dheefin toobadii kuma usan dheefin markaa saddexaad waxaa waaye an laa yacuuda inuu u naqdo calaykum salaam inuu u naqdo qofkaas inaanu dembigaas mar dambe u naqanayn maxaa u shardiya oo saas looga dhigay haddii dembigii aad leedahay hadda khamriga cabay khamriga markaan cabay ayaa maxaa waa ka tooba keenaa hadhow markii la gaaro haddana saacadda hadda markaan maaragtay la gaaro cawada aan haddana mid kale caba adoo qoorshihii ku samaysan yahay inaad dembi sii gelayso dembigaad marka waxaa waxba matarayso tooba matarayso maxaa yeele adigaan bini aadam haddii qof wax kaa hadleen qofka markau horta ku raali garayhaayo waa inuu waxuu kaa haleeyay kaa joogsadaan maalan qofkaanaa wax kugu dhiftay ama waa ku caaya qofkii oo weli ku caaya hadduu raalli ahaa ku yidhah kuu tarayso qof horta waa inuu ka joogsadaa waxuu kugu sameeyey markau ka joogsada haddana ku yidhahdo raalli ahaw mar damba kuu naqanayo laakiin markau ku yidhah hadda raalli ahaw hadhow markii la gaara mid kale kugu sameynaa raalligiis ma qaadanaysa marka saas oo kale waa marka waxaa waa qofka waxa uu ka tooba keenaayo kow horta waa inuu ka dhex baxaa mar labaad waa inay laxun yihiin mar saddexaadna waa inuu goostaa inaanu waxaan mar dambe u naqanayn saddexdaas markii laga helo ayaa toobadiisu naqanaysaa haddee marka macsida waa in kaanat ilmacsiyatu qofka dembigaan uu ka toobo keenayo tatacallaqu mid ku saabsan hadday tahay biaadamiyin qof bini aadan ay ku saabsan tahay fa shuruuduhaa shardigeedu arbacatun afar waayo haadihi halaathatu saddexdan aan soo sheegnay saddexdan aan soo sheegnay maxaa yeelay dembigii ka baxo inuu ka shallaayo qoomameeyo inuu goosto inuusan u naqanayn midda afaraad maxay tahay wa an yubria inuu ka beri noqdo min xaqi saaxibiha qofkii uu dembigan ka galay maalan qofkan xoolaad ka xoogtay lacagaad ka qaadatay marka lacagta adoo jeebka kugu jirto iska raalli ahaw inaad tiraha horta qofka inaa wixiisa siisaa qofka wixiisi waa inaad siisaa qofkaan waa gashay dhiiggaad ka gashay dhiigga xaqiisa waa inaad siisaa ood ugu tala gashaa marka laakiin qofki waxaa waaye wax ayga aan kaa qaato waa kaa haystaa qofkaa guri ka dhacdo guriga adoo fadhiyo inaad tidhaa qofka iska raalli ahaw iska raalli ahaw makaa yeela waxaa horta uga horeyso qofkaan xaqi aad ka gashay u celi macnaa an yabraa waa inuu beri ka naqdaa qofkaan min xaqi saaxibihaa wa in kaanad hadday tahay maalan waxaad qofka ka qaadado maal yahay ow naxwihi raddahu ilayhi horta hore marka u celin wa in kaana xaddu qadfin hadday tahay xumaan oo ka imaan karta qadaf makanahu waa isu dhiibaysa maaa warniyahu dembiyaan kaa gale ma la ii kaa kardaasha mase waa ay cafaysaa ow dalaba cafwi inaad qofka cafwi ka dalbatid wain kaanad kiibatan hadday kiiba tahay oo xan ay tahay istaxallahu warniyo waa ku xantaye iga maaragtay raalli raalli iga ahaw wayajibu waxaa waajiba an yatuuba qofka inuu ka tooba keeno min jamiici dunuubi dembiyaalkoo idil qofka inuu ka tooba keeno fain taaba qofku hadduu ka tooba keeno min bacdihaa dembiyaal badan qofku lahaay qaar uu ka tooba keenay saxad way ansaxaysaa tawbatu tawbadiisa cinda ahli lxaqi ahlu xaqa agtooda taa waa ka ansaxaysaa min dalika dembi dembigaas waa ka ansaxaysaa wa baqiya waxaa ku baaqi ahaayo calayhi lbaaqi intii baaqiga ku ahayd macnaha waxaa mithaal kamid a qofkaanu khamra u cabi jiray waana zinaysa jiray tuugana waa ahaa jiray saddex dembi waayo haddau marka yidhaahdo tuugadii aan iska dhaafaa oo dadka xaqoodii aan u celsha maxaa la yidhaahdaa wax dambana maxadaaya toobadii dembiga waa ka baxay midda oo tuuganimada waa ka baxay laakiin tii khamriga u dhimay iyo zinadii haddau maalan qofkaan khamriga iska dhaafay zinadii dembigeed waa lagu leeyahay tanna waa ka tooba keeni karya macnaha ma la dhahaayo adoon kulligood iska dhaafin kulli ma kaa ansaxaayo maxaa yeele qofkaan inta dembiyow galay mid mid waa uga tooba keeni karyaa laakiin waxaa sii fiican inuu ka wada tooba keeno waxaa sii fiican inuu ka wada tooba keeno haddau mid kamida ka tooba keeno waa ka ansaxaysaa maalan qofka taariku salaad u ahay khamrina waa cabi jiray haddau salaadii dukado waa ka ansaxay ma la dhahayo khamrigaada cabtay salaad ma ka ansaxayso ma ka ansaxayso ma la dhahayo macnaa waxaa la rabaa toobadan ou tooba keena inta shay ku saabsaneeday inuu horta ka tooba keeno haddii ay qayb kamid oo ka tooba keenana waa ka ansaxaysaa qaybihii kalena waaga dembigood waa lagu leeyahay hadalku saas u dhacaa marka waqad tadaaharad waxaa israacraacay oo isu kaalmeeyey dalaa-ilu lkitaabi kitaabka adilooyinkiisa iyo wa sunnati sunnada nabiga iyo wa ijmaaci lummati ummada ijmaaceeda calaa wujuubi tawbati qofka inuu tooba keeno inay waajibtaa qaala allahu tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi watuubuu tooba keena ilallaahi ilaahay u tooba keena jamiican dhammaantiin dhammaantiin ilahay usoo naqdeen maaragtay watuubuu ila jamiican ayuha almu'minuuna mu'miniin haddaad tihiin ilaahay u tooba keena lacalakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantiin insaanku markay tooba keenaan ay ilaahay usoo naqdaan waxay astaahilaan inay liibaanaan liibaan waxaa la yidhahdaa wax allaala waxaad jeceshaho wanaagana in ilaahay ku siiyo wax allaala waxaad ka baqayso xumaanana in ilaahay kaa nabadgeliyo falaax macnihiis saas waayo marka qofku hadduu ilaahay u tooba keeno waxaa wixii xumaanah oo dhanna ilahay waa ka nabadgelyaha khayraad wuxuu leeyahana ilahay waa siiyaha wa qaala tacaala ilahay kale wuxuu ku yihi wastakfiruu istikfaarta oo dambi dhaaf ilahay weydiista rabbakum rabbigiina uma bugaas kabacdi tuubuu ilayhi ilahay usoo tooba keena oo u naqda marka inaad ilahay u tooba keentiin ayaa laydinka rabaa maxaa yeelay istikfaarta afka aad ka istikfaaraysa iyo toobadoo kale laba waxaa dhici karta qofku istikfaarta afka ka istikfaara isagoo dambi ku jirna ku sameeyo qofka isagoo ama khamri cabo ama zinaystay ousan waaga ka tooba keenin inuu afka ka yidhaha astakfirullah astakfirullah astakfirullah suuragal ilahay asaa ku shaqale inuu maarata ka aqbalo qofka suuragal laakiin toobadii maxay ahayd shuruudeeda horta dembiga inuu ka dhex baxo toobadii waa ka badan taha marka istikfaarta afka laga akriyaha waxaa waaye dembiga inuu ka dhex baxo haddana uu ka shallaayo oo dembiga la xun yahay haddana uu ku darsado inaan u naqanayn laakiin astakfirullah afkan ka dhaha waxaan rabana waa samayha waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay waxay tiri gabar layidhaha raabatu cadwiya istikfaaruna taxtaaju ilaa istikfaarin waxay tiri istikfaartayna waxay u baahan tahay in laga sii istikfaarto maxaa yeelay qofku waxaa dhici karto inuu astakfirullah astakfirullah yidhaha dembiga soo ku dhex jiro matalan waxaad maraya jidkaasaad maraweysaa macaasida kii ugu darraaya ma gabdhaad fiirsaa xumaan oo maaratay qaaqaawan ama waxaa laga yaabaa wax macaan oo khamriya iyo wax lamid inay ishaada kusii taagida oo kula sii macaan yihiin afkana istakfirullah ka dhahogeyso marka tawbo iyo istikfaartu waa kala wen yihiin tawbadaasi marjo marjo weyn marka waxaa way ilah wuxuu uri wastakfiruu ilaahay dambi dhaaf weydiisa rabbakum suma mugaas kabacdi tuubuu ilayhi wa qaala tacaala ilahay ad kale wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu duulka ilahay rasuulkiisa rumeeyow tuubuu ila llaahi ilaahay u tooba keena tawbatan nasuuxan tooba oo nasuuxa ah naasaxa waxaa la idhahdaa mid barax le oo saafi ah tooba oo saafi ah ilahay u tooba keena maxaa yeele tooba waaga wax ku daran yihiin tooba ma ah tooba waxaa rabaa markaad tooba keentay inaadan dembiga mar dambe aadan u naqan oo waxay kula xun yihiin الحديث الأول حديث كوباد مروي وكيل وريل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري سمعت وامغلي رسول الله